Jaamacadda Kismaayo ayaa xaflad dhiirigelin ah u qabatay arday dhamaysatay koorso afar bilood ah oo lagu baranayay xirfadda data science oo ay markaasi iska kaashanayeen jaamacadda Bristol iyo sidoo kale jaamacadda Kismaayo waxaana kasoo qayb galay maamulka jaamacadda macalimiin waalidiin arday iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxaa xafladda ka hadlay horjoogaha kuliyadda kombiyuutarka ee jaamacadda Kismaayo maxamed saqaawi aweys maanta waxaan u madlannahay xafladda ardaydii dhammaysatay koorsadii socotay muddada afarta bilood ahayd oo soo bilaabatay bishii shanaad ee sanadkan koorsadaasoo ay ku baranayeen data science oo aan garanayno wakhtigan hadda aan taagannahay inay ka mid tahay koorsooyinka ugu qaalisan oo ayna adag tahay qof in uu si fudud ku helo koorsada ayada ah yacni maantana macno weyn ugu fadhiso gaar ahaan dhallinyarada iyo ardayda baranayso i t-ga sidoo kale dadka ku shaqaysto fildigan i t-ga oo ay macno weyn u sameynayso waxaan dhammaan idin leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo waxaan ogsoonnahay xilligii aan bilaabeynay waqtigii adkaa ee aan marnay afartaas bilood habeenadii aad xaadirayseen xiisadaha idinkoo kusoo daalay xiisadihii aad ku qaadanayseen galaaska oo aada jaamacadda joogteen ugu dambeyn madaxweynaha jaamacadda Kismaayo maxamed weli cabdi ayaa xafladda soo xiray inagoo u dabaaldegayna arday guulaysatay oo ka gudubtay shahaado sharaf qaadanaysa iyo shahaado ay cilmi iyo skaylis iyo mahaaro ku kasbadeen mahadda ilaahay kadib waxaan u mahad celinahayaa jaamacaddii barnaamijkan la samaysay siduu injineer maxamed sheegay waxaa barnaamijkan iska kaashanaya laba jaamacadood baa wada fuliyey jaamacadda bristol university iyo kismaayo university jaamacadda dabcan bristol waa jaamacad waddanka u k ku taala waddanka ingiriiska marka jaamacadda iyo brofesoradii ardada koorsaha siinaysay waan u mahad celinaynaa waxaan u mahadcelinaynaa oo kale waan halkan uga mahad celinaynaa hay-adihii fududeeyey hay-adda doctor cabdilatiif transparency iyo hay-adda uu matalahayay injineer maxamed barre inovi labada hay-adood oo si dhow noola shaqeeyey oo runtii qayb libaaxa ka qaatayna iyadana mahad baan u mahad celinhaynaa intaa kadib waxaan hambalyo diiran oo kal iyo laaba u soo gudbinhayaa ardada jaamacadda kismaayo oo runtii number firfircoon ka aha barnaamijkan